koonfur galbeed gobolada koonfur galbeed laba nooc waayo badna waxay aaminsan yihin lix gobolood badna saddex gobol laakiin anaga siyaasad ahaan isboors ahaan siyaasad shaqadeena ma ahan masala a marka ujeedada waxay tahay ma ahan ma diidan dadka xamal jooga oo xiriirada ah ma jiraan ma ahan macnahooda waxaa waaye in dadkaas gobolada koonfur galbeed in aan kor u qaadno heerkii la rabi inaan gaarsiino qoladaasna aan isku xirno taasaan rabnaa masalan ujeedo kale ma lehina marka waatay marka maxaa keenay xilligan in guddiga olombikada aada baydhabo ka dhistaan iyadoo guddiga olombikada dalka uu ka dhisan yahay caasimadda magaalada muqdisho
tan heer qaran waayo tan oo xamar ka dhisan oo heer qaran waayo sida hadda puntland oo kale iyo gobolada kale macnaha waqooyi galbeed iyo gobol kasta inuu asaga dhigta ayaa sharci ah horta intii markii oo loo baxo dhinacaas kale dhismaha masalan kama imaanayso dhinacaas xamar kama imaanayso magacaawid iyo sheeko oo macnaha laska samaysanayo ma ahan dadka bahdi sportska ahaa ayaa macnaha masiirkooda waayo kan ujeedada oo loo dhisaayo koonfur galbeed bal waxaad iga warantaa gobolada ay ka koobnaan doonto olombikada sportiska gobolada koonfur galbeed gobol ahaan gobol kasta inaan la xiriiro marka hore aan is aragno aan meeting aan sameyno wixii noo dan ah inaan samaysano go-aankeena kaas waayo si aan isku xirno tii qaranka iyo tii koonfur galbeed aan isku xirno waatay dabcan sidaan la soconno guddi olombic oo heer gobol ama koonfur galbeed horey uma dhisneen xilligan maxaa keenay in la dhisay guddigaasi maadaama maadaama koonfur galbeed markii hore ma jirin marka maadaama cidda ay jirto inaan la qabsano hooshii ay bilaabeen la bilaabno taasna waa waadan qasab qasabaynu tahay dabcan haddii laidinku cadaadiyo maamulka guddiga olombikada koonfur galbeed saddex gobol inuu ka koobnaado see u aragtaan adinku arrintaasi
may saddex gobol iyo lix gobol kama hadlaayo koonfur galbeed ayaan ka hadlaa dadkii oo kasoo jeedi inaan mintin aan sameyno iswada aragno aan wax samaysano oo aan horumarino sportskii aan la haddana la qabsano kii oo ka dhismeyd qaranka inaan la shaqeyno maana ma macnaheena ma ahan dad goostay oo aan aaminsaneen xiriiradaas iyo olimbikada ma ahan tan waa masiirkeena oo heer goo koonfur galbeed waa tahay marka maxaad isleedahay wuu soo kordhin doonaa guddigan aada rabtaan inaad dhistaan wallaahi haddii aan dhisno waxaa soo baxaya natiijo aada u fiican waayo qofka markuu jiifo iyo markuu socdo iyo markuu ordayo isku isku awood ma ahan maadaama oo hadda aan fahansannahay sbortskiina muddo aan ku dhex jirnay intii oo fahansan inaan fahansiino dadka aan fahansaneyna inaan u sheegno ujeedadeyna ma ahan siyaasad iyo qabiil iyo dawlad dawlad iyo ma ahane baisborsa nahay baisborsa waxaa ka mamnuuca qabiil iyo iyo siyaasad saas darteeda marka inaan waxeena aan samaysano aan la shaqeyno qoladii oo qaranka loo magacaabina aan la shaqeyno anagana hooshana aan wadano ujeedo kale ma lihin waa tahay cabdiqaadir guddigiinaan hadda la damacsan yahay in la dhiso taageero intee leeg ayaad ku leedihiin dalka taageero waxaan ka haysanaa dibad iyo gudahaba waan ka haysanaa runtii boqol kiiba boqol aad iyo aad aan ugu kalsooni aan ugu haysanaa meelo kastaba waa tahay marka guddiga olombikada aad dhisaysaan maamul goboleedyada ma u dhow yihiin
wal kolley qof kasta xur waaye laakiin mabda ahaan koonfur galbeed wixii kasoo jeeda in aan fahansiino ujeedo kale ma lihin kala googo kale ma rabno ujeedada waxay tahay in sportski dhinac kastaba aan ka noolayno intaas waa waata cabdiqaadir su-aasha kale aan jeclaa inaan kuweydiiya waxay tahay xaaladda baydhabo siyaasiyan ma ahan mid degan oo waxaa jira garabyo idinku waa sidii xaalkiina oo ma garab ayaad raacsan tihiin mise guud ahaan baa ku doodaysaan runtaadu waa soomaaliya oo dhan garabyadooda way iska badan yihiin waa dad oo rabo dhinac siyaasadeed waa sportsi oo garabyo ah aniga kulley ma arkin dadka siyaasadana garab cabdiqaadir goorme ayaad ku tili jirtaan inuu qabsoomo dhismaha guddiga olombikada koonfur galbeed ee soomaaliya bilaha horteena ah bilaha horteena ah bilaha horteena gobolada iyo markaan aan meeting aan sameynaha iswada aragno ku dhammaanteen markaas aan la sameynaha farnimo iyo taleefanada iswada xariirna damataan ilaa hadda wax xiriira ma la samayseen gobolada koonfur galbeed dabcan sidaan ogna waa ilaa lix gobol lixdaas gobol wax xiriira ma la samayseen qaaran la sameyna qaaran la sameyna qaarna waa ballansannahay marka dadkii waa taqaanaa ummadii hore ma jirto marka dad cusubaa jira dadkaas cusub markaan la xariirno oo barnaamijka aan u sheegno qofka macad la qof la qasbaayana ma jiro kar runtii ma fahamti